waaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaantiin waa idin salaamaya inta golaha ku jirta dadka soomaaliyeed dhammaantood waxaan wax yar kaga noqonaynaa bal horiyo horaan bal aynu ogaano horta waddan walba wuxuu leeyahay cadow iyo saaxiib daris u ah sidaa daraaddeed bal cadownimada innaga iyo ina dhex taal waddanka abasiiniya ethoobiya haddaynu niraahno innaga qaarka inaga joogo iyo dad badan baa ethoobiya noqonaya balse abasiiniya waa tigrayga iyo nimanka la yidhaahdo amara waxay nimankaas ku abtirsadaan sida aynu ognahay king solomon iyo queen shiba oo boqoradii aynu qur-aanka laynoogu sheegay sulayman iyo balkiisa oo halkaa reer banu israael baanu nahay bay yidhaahdaan kasoo gudub marka aynu soo gaaro boqoradoodii minilig kow iyo kii labaad iyo kii saddexaad ninka minilig la yidhaahda markii eighteen eighty four la qaybsaday africa isaga ayaa ahaa boqorkii ethoobia ereyga uu ingiriiska iyo reer yurub ku beer la hawsaday oo soomaalidu laakiin aanay garan ilaa iyo haddana jira wuxuu ahaa waxaan nahay buu yidhi jasiirad yara oo ku dhex taalla dadweyn muslimiina waxaan nagu xeeran muslimiin sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa inaan qaybta africa dhulka la qaybsanayo aan wax ka helo taageerana nala siiyo sidaa daraaddeed boqortooyada ingiriiska iyo nimankii u hiilin jiray aad bay ugu hiiliyeen saad ogeydeenna dee kun iyo sagaal boqol iyo kun iyo shan boqol iyo sideed iyo labaatankii ilaa kow iyo afartankii imaam axmed gurey dagaal buu kula jiray halkaa waa kasoo waa idiin soo gaabinayaa waxay markaa isku dayeen oo ay doonayeen inay ku fidaan dhulka soomaalida kun iyo sideed boqol iyo siddeetan iyo toddobadii ayay qabsadeen magaaladii adari ahayd ee herar la oran jiray iyaga oo uu hogaaminayo ninkii la oran jiray mukanin waa boqor xayle salaase tafare mukanin aabihii wan oo generaal ahaa oo boqortooyada ka tirsanaa ayaa qabtay herar waxa ay ingiriisku markii halkaa la qabsaday ethoobiyaanku qabsadeen ay mar walba xiriir la lahaayeen ah in dhulka soomaalida oo dhan lagu wareejiyo kun iyo sagaal boqol iyo kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo afartii waxay galeen heshiis qarsoodiya oo odhanaya waxaan idinku wareejinaynaa dhulka soomaalida iyaga oo qaatay arrintii ahayd inay yihiin niman kristana oo ku dhex nool boqortooyo dhul ballaaran oo muslimiina sidaa daraaddeed waxay ku socdeen inay dhulka dhammaan la wareegeen waana arrinta ilaa iyo haddaba ka go-an laakiin dadka soomaalidu aanay dareemin meelay joogaanba haddaba si yaryar ayaa dhulkaa loo bixinayey aynu ka soo tagno bal markii ugu weyneyd oo dhulka la bixiyey waxay ahayd baa la yidhahda kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo afartankii waxay bixiyeen gobollada jigjiga iyo wix galbeedka ka xiga saddex iyo afartankii isna waxay bixiyeen gobolka shiniile kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo afartankii waxay bixiyeen fayambiro ilaa webi shabeel kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo sideedii bishii sagaalaad saddex iyo labaatankeedii waxaa la wareejiyey dhulka intiisii kale oo laga reebay dhulkii la oran jiray hawd iyo reserve area dhulkaa ayaa laga reebay intii kale waxaa lagu wareejiyey etoobiya kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii ayay dhulkeenii ugu dambeysay ee reserve area iyo hawd la oran jiray ay ku wareejiyeen boqortooyadii abasinia oo markaa boqor u ahaa xayle salaasi wareejintaasu dadka soomaalidu aad bay uga dhiidhiyeen rabshadaha ka dhacay rabshadahaas jigjiga iyo ka dhacay waxaa ku jiray makhtal daahir iyo raggii madaxda ahaa aad bay uga dagaalameen waana tan keentay in halganku sii socdo halgankaasu marna ma harin waa jiray waa lala dagaalamayey kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo tobankii bishii february sideed iyo labaatankeeda ayaa ingiriisku si toosa ugu dhawaaqay in uu dhulkii soomaalidu lahaa dhammaantii uu ku wareejiyey ethoobiya halkaas waxaa soo baxday in boqortooyadii xabashidu ay ku dhiirragto inay dhammaan tagto dhulkaas lagu wareejiyey kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii agost boqor xayle salaase wuxuu yimid magaalada qabri daare xaruntii gobolka qoraxay la oran jiray waxaana uu sheegay dhammaan dhulka soomaalidu min reserve area ilaa min herer inuu ka tirsan yahay boqortooyada ethiopia sidaa daraaddeed kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii rabshadaha ka dhacay dhagax buur toddobaatan qof baa lagu dilay oo soomaaliya halkaa waay bal markaynu halkaa ka soo kacno kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waynu xorown afar iyo kontonkii marka aan idinku noqdee dadka soomaalidu aad bay uga dhiidhiyeen arrinta in dhulkii lagu wada wareejiyo waxaa gabay ka tiriyey gabyaaga caanka ahaa oo waddaniga ahaa oo la odhan jiray cali xuseen isagoo ka dhiidhiyey dhulka soomaalida ee lagu wareejiyey dhulka etoobiya dhulkii la odhan jiray halgankan kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii waxaa la abuuray jabhad la odhan jiray xogaa xoreynta ogadenia jabhadaasu muddo ay jirtay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii iyadana waxaa la asaasay jabhad kale haba soo socoto kun iyo sagaal boqol iyo seventy six waxaa la asaasay w s l f oo iyaduna ogaden xoreynaysay waa jabhaddii ugu xoog weyneyd oo dagaaladii soomaaliyana ay la galeen waxaad garanaysaan nineteen seventy seven dagaalku suu u dhacay ilaa xilligaah markii dowladdii soomaalidu jabtay iyaduna waa la jabtay jabhadihii dagaalamayey kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii baa dib loo abaabulay jabhaddan oo n l f la yidhaahdo raggii halkaa abaabulay sheekh ibraahim cabdalla iyo raggii lahaa kulligood waxaan qabaa inay ahaayeen dad soomaaliyeed oo mujaahidiinah oo halgankaa u dhabar adeygay dadka soomaalida marka waxaan ku baraarujinayaa kolleyba anigu nineteen seventy five markaan ahaa ter grade baan galay jabhadnimada oo sababtu waxay ahayd in dhul soomaaliyeed maqan yahay weligaya waa ogeyn marka macalimad soomaaliya inta noo soo gashay oo classna siinaysa waxay soo qabatay brambur gabar soomaaliya tiriso la yidhaahdo waxaan doonayaa inaan duulo oo danoodiiyo wardheer dir dhabiya harar dalkanala ka dhacay dib soo cesha macnaha dal soomaaliyeed inuu maqan yahay oo dhulka soomaalidu uu shan gobol ahaa sidaana ku maqnaa xilligaa ayaa ay i gashay marka qofka soomaaliga ah oo aan hadda taageerin ama cadowga ku ogu waxaan odhan karaa ama waa nacab ama waa nacas dadkaas soomaalida oo halganka ku jira waxaan ku baraarujinayaa dadka soomaalida ah inay taageeraan oo garab istaagaan oo magac kasta oo uu qaataba halgan soomaaliyeed weeye in la taageero ummadda soomaaliyeed oo kasoo horjeedana waxaan qabaa bal in ay ka fiirsadaan wuxuu horta laga soo horjeesanayaa muxuu yahay maxaqbaa ma baadilbaa arrintu xaggee ka soo bilaabatay waddanka etoobiya muxuu inaga rabaa marka intaasaan kusoo gebagabaynayaa